waxaa isa soo taraya boobka iyo dhaca ay ciidanka dowladda xabashida itoobiya ku hayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed oo ay gumaysato itoobiya saacadihii lasoo dhaafay ciidanka loo yaqaano fiinasta ee ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay dhac u geysteen laba gaari oo urarnaa hooyooyin garabrarato ah kuwaas oo bagaash u badnaa falkan ayaa waxa uu ka dhacay degmada qabri bayax oo ka tirsan gobolka faafan oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed iyagoona ka haystay gaadiidkaas intaas kuma ekaysane waxa ay rasaas ooda uga qaadeen dadka rayidka ah taas oo sababtay dhaawaca laba ruux oo midkood xaaladiisu culus tahay dhacdooyinka noocaana ayaa waxay sidoo kale ka jiraan gobollada faafan iyo city oo ay fiinaasku dhibaato xooggan ku hayaan dadka deegaanka ugub maahan dhacdooyinka ka dhaca qabri bayax waase mid ay la nool yihiin oo sannado soo jirtay waana wax looga bartay xabashida itoobiya iyo ciidamada ay soo carbisatay in dhac iyo dil ay isugu daraan soomaalida ku nool dhulka ay xoogga ku haysato itoobiya si kastaba soomaalida ku hoos jirta gumaysiga xabashida ayaa la daalaa dhacaya gumaysi kii ugu darnaa iyadoo ciddii ka jawaab tidhaahdana jalasha loo taxaabayo waxaa isweydiin mudan goorta ay dadkan daashaday gumaysigani iska dulqaadi doonaan dowladdan nasaarada ah ee dhaqan ka dhigatay dhiigcabka ummadda soomaaliyeed